barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin sabtiya waana siddeed iyo labaatanka bisha disembar sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doonaa nuur xasan nuur iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah qarax aad u culus oo saaka ka dhacay magaalada muqdisho iyo weliba barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dood ku saabsan la dagaalanka qabyaaladda ee dhallinyarada soomaalida fariinta aan la wadaagayno dhallinyarada gobolka mudug iyo dhammaanba guud ahaan soomaaliya waxa ay tahay inaan ka hortagno qabyaaladda oo runtii ah nidaam xun oo ku xun diin ahaan iyo dhaqan ahaanba waxa weeye dhallinyarada gobolka mudug joogta waxaa muhiim ah in ay gartaan dhibka ay leedahay qabyaaladda
sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno waxaan ka madhnaan doonin kaalmihii heesa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka in ka badan toddobaatan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qarax aad u culus oo saaka ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa v o eeda u sheegay in baabuur kuwa xamuulka ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxo uu mar qura ku qarxay isgoyska ex control afgooye xilli ay saf ku jireen ama ay isdhaafayeen baabuur tiro badan oo ah kuwa rakaabka dadweynaha warar kale ayaa sheegaya in qaraxa lala beegsaday xarunta canshuurta lagu qaado ee ex control afgooye ee magaalada muqdisho goobjoogo tagay halka qarax uu ka dhacay ayaa v o ed u sheegay in isgoysku uu noqday goob wada dhiig ah oo ay dhan walba ku firiirsanaayeen hilbaha dadkii ku dhintay qaraxa saraakiisha dowladda iyo kuwa gargaarka deg dega ah ayaa sheegay in tubneeyo qof ay ku dhinteen qaraxa balse dhimashadu ay mar walba sii siyaadi karto qaraxan ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada caasimadda ah ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa hase yeeshee qaraxyada noocan oo kale ah ayaa waxaa looga bartay kooxda al-shabaab
kooxda taalibaan ayaa weerara ku qaaday saldhig milatari oo ku yaala koonfurta dalka afghanistan iyagoo halkaasina ku dilay ugu yaraan toban askari islamarkaana ku dhaawacay afar kale war ay maanta soo saartay amaba ay soo saareen militariga dalka afghanistan ayay ku sheegeen in weerarkanoo loo adeegsaday qaraxyo weerar hubaysan uu ka dhacay gobolka helmand kaasi oo badi ahaanba degmooyinkiisa ay gacanta ku hayaan kooxda taalibaan afhayeen u hadlay maamulka gobolka oo lagu magacaabo cumar siwaag ayaa isna v o a u sheegay in kuwa weerarka soo qaaday ay isqarxiyeen ka hor intaanay gudaha u gelin iyadoo ay iska horimaad halkaasi ku dhex marayna u socday muddo dhowr saacadood islamarkaana labada dhinacba uu khasaara soo gaadhay geesta kale qof ka mida dadka deegaanka oo magaciisa qariyay ayaa v o a u sheegay in weerarkan taalibaan ay ku dileen toddobiyo toban askari islamarkaana ay ku dhaawaceen lix kale sidoo kalena warbaahinta maxalliga ayaa iyaguna ku warramay in kooxda taalibaan ay god soo qoteen si ay saldhiggaasi u soo galaan
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad warkaas kala socoteen waa v o a washington sidai aa warkan ku maqasheenba qarax xoogan ayaa saaka ka dhacay magaalada muqdisho oo ilaa iyo hadda la sheegay inay ku dhinteen dad tiro badan oo gaaraya ilaa iyo toddobaatan qof goobjoogayaasha ayaa v o eda u sheegay in halka qarax uu ka dhacay uu noqday ama ay noqotay goob wada dhiiga ah oo dhan walbana ay firiirsanaayeen hilbaha dadkii qaraxa ku dhintay idaacaddeenna intaan ku guda jirno ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan wixii soo kordha iyo weliba idaacadaheena xiga sida idaacadda afarta galabnimo iyo wixii ka dambeeya waa tahay haatan kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo kusoo diyaariyay cabdiwaaxid macalim isxaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa gaalkacyo anigoo cabdiwaaxida ayaana idinla socodsiin doona hadduu eebba idma toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah nuursalaad maxamed shire khaliif cismaan samatar iyo nuur cali cabdi dhammaan waxa ay ka mid yihiin ardada wax ka barata jaamacadda gaalkacyo waxa ay dhowaan magaalada gaalkacyo kaga qayb galeen barnaamij dhallinta looga wacyigelinayo qabyaaladda dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e-da waa ku dhownahay barnaamijka aada mahadsan tihiin ee aan ku hormaro nuursalaad maxamed shire bal marka ugu horeysa si guud waxaad faahfaahin nooga siisaa barnaamijkii dhallinyarada looga wacyigelinaya qabyaaladda ee lagu qabtay magaalada gaalkacyo gaar ahaan jaamacadda
runtii waa madsanta cabdiwaaxid waxaan ka qayb galnay barnaamij looga wacyigelinayo dhallinyarada qabyaaladda iyo saameynta ay ku leedahay bulshada runtii barnaamijkaasi wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad u muhiima ay u baahnayd xilligii loo baahnaana lagu soo beegay sababtoo ah waa waxaad dareemi kartaa xilligii lagu soo aadiyey inay tahay xilli soomaalidii iyo dhibaatadii ay ku yeelatay qabyaaladdu iyo isdilka iyo socsooca barnaamijkaas in laga hortagaana kolley waxay muhiim u tahay bulshada hadda nool iyo kuwa hadda soo korhay insha allah khaliif maxaa loo doortay in jaamacadda gaalkacyo lagu qabto barnaamijka dhallinyarada looga wacyigelinayo qabyaaladda bismillahi raxmaan raxiim anuu magacay yahay khaliif xusaan samantar ujeeddada ugu weyn oo loo doortay in jaamacadda gaalkacyo barnaamijkaas lagu qabto ama lagu bilaabo waxaa weeye maadaama jaamacadda gaalkacyo ay dhigtaan dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed dadka wax fahmaya ama bulshada bedeli karana ay yihiin dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbarata oo jaamacadaha dhigta waxaa la wada arkay in meesha kaliya wax laga bedeli karo ama wax dhaqaaji karta inay yihiin dhallinyarada waxbaratay oo jaamacadaha dhigata oo ka daqnanaya qabyaaladda iyo kala go-a ama qooqomka ka jira soomaaliya inteeda badan marka dhallinyaradana waa wax kaliya awoodda kaliya maanta wax bedeli karta ama dhaqaaji karta saas ayaa loo doorbiday loona doortay in jaamacadaha laga bilaabo jaamacadihiina ayagoo ay sii faafiyaan kadibna bulshada kale ay wada gaarto bulshada soomaaliyeedna ay wada garato walaalaynta iyo muhiimadda ay leedahay kadibna ay israacdo midnimo midnimo guud iyo habfakar wanaagsanna isku raacdo saas ayaa loo doorbida ayaa filaya nuur cali cabdi maxaad ka faa'iideen barnaamijkii lagu qabtay gaalkacyo ee dhallinyarada looga wacyigelinaya qabyaaladda maxay ahayd waxyaabihii aad ka faa'iideen sida gaarka ah
cabdiwaaxidow aad baa u mahadsan tahay run ahaantii wax badan baan ka faa'iidnay haddii aan nahay ardayda jaamacadda gaalkacyo waxyaalaha ka faa'iidnayna waxay ahayd barnaamijku wuxuu ahaa wacyigelin laga wacyigelinayo dhallinyarada ama ardayda jaamacadda gaalkacyo nidaamka loo yaqaano mise qabyaaladda run ahaantii wax badan baan ka faa'iidnay barnaamijku ujeedkiisa ugu weyn wuxuu ahaa sinnaanta iyo cadaaladda iyo in soomaalidu ay tahay hal ummada oo isku dhaqana isku diina ay tahay bay ahayd marka sidaa darteed waxyaalo badan baan ka faa'iidnay waxaana nalaga wacyigeliyey inaan qabyaaladda ka guurno oo u guurno soomaalidu gobolgobolaysi iyo waxaas inaysan jirin ummaddana ay tahay hal mid ah oo laga guuro nidaamka qabyaaladda oo runtii ah wax diin ahaan iyo dhaqan ahaanba xun baa sidaa darteed run ahaantii wax badan baan ka faa'iidnay oon is leeyahay ardada ii shalay loo qabtay ay wax badan ka faa'iideen ayna u gudbin doonaan insha allah jiilka iyo ka dambeeya iyo ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaanba insha allah aadaa maasanta nuursalaad maxaa loo doortay in dhallinyarada xilligan loo qabto wacyigelin caynkaana runtii aada u mahadsan tahay cabdiwaaxdow barnaamijkan waxaa loo taarget garaysanaya dhallinyarada khaasatan waxaa waaye dadka xilligan soo korahaya bulshada rolmodarka u noqon doona hadhow waxay loo arkaa inay bulshada yihiin dhallinyarada inay yihiin qofkii dee weynaan ku weynaaday oo qabyaaladda kusoo koray markaan dee inaa wax bedeshid inuu isbedelaa waxa u weyn ma soo kordhinaysa laakiin qofka u baahana waxaa waaye new generationka ah ardada soo koraysa ama dhallinyarada roolmoodarka oo hadhow bulshada ka dhex muuqan doonta marka kuwaas hadday isbedelaan ayaguna waxa ay hogaamin doonaan dhallinyaro ka madax bannaan qabyaaladda marka boyntiga ugu weyn oo loo taarget garaysanaya dhallinyarada waxbarashada iyo dhallinyarada iskuullada joogta waxaa waaye in laga madax banaanaado dadka hadda waxbarada tusaale ahaan hadda anaga dhalinyaro hadda waxbaranaysaana haddaan waxbarashada aan dhammaysana waxaan noqonaynaa dadkii dadka waxbari lahaa dadkii dadka hogaamin lahaa runtii annaga markii nalka wacyigeliyo aan ka madax bannaanaha qabyaalad kuwa aan hogaamin doonana waxaan ku tababari doonaa nidaam noocaas aadaa mahadsantahay khaliif dhallinyarada xilligan joogta gaar ahaan gobolka mudug gaalkacyo weliba diyaar ma u yihiin in ay tusaale u noqdaan dhallinyarada kale ee soomaaliyeed aad u maadsanta cabdiwaaxidow aad aada u weyn bay wax uga bedeli karaan dhalinyarada maxaa yeelay dhalinyarada gobolka mudug joogta marka xagga soomaaliya loo eego waxaan isleeyahay aniga waa meesha koowaad oo ay dhalinyarada enerjigeeda ay ku bixiyaan xagga samaanta ay ku bixiyaan maxaa yeelay waxaa arkaysaa sanadihii soo dhaafay galkacyo waxaa ka jiri jiray dagaallo fara badan ama dagaallo soo lalaabtay oo xag qabiileed ama xag maamul ku saabsan baa ka jiri jiray waxa tusaale ku ah in dhalinyaradu ay u kacday barnaamijkaas oo dhalinyarada waxbaratay badanaa jaamacadaha dhigta ama jaamacadaha ka qalinjabiyey intaba waxaa magaalada ka samaysmay ururo fara badan ama madallo fara badan sida madasha isdhexgalka oo kale ama xarunta isdhexgalka oo kale waa dhallinyaro waxayna wax ka bedeleen ay yareeyeen ay hoos u dhigeen ama ay ka hortageen dagaaladii inta badan soo lalaaban jiray gobolka mudug kusoo lalaaban jiray oo sanad kasta sanad guurida ahaa jirtay
gobolka mudug wuxuu ka mid yahay gobollada soomaaliya gaar ahaan kuwooda farta lagu fiiqa ee habka qabyaaladdu ay aada u sarrayso hadda waxaa bilowday ololo dhallinyarada looga wacyigelinaya qabyaaladda ma isleedahay dhallinyarada gobolka mudug haddii ay u kacdo la dagaalanka qabyaaladda waxaa yaraanaya farakufifiiqi qabyaaladda
aada iyo aad su-aalo aad muhiima waad i weydiisay cabdiwaaxidow su-aashaas waxaan leeyahay run ahaantii sidaad u sheegtayba gobolka mudug waxaa ka jirto nidaam qabyaalada aad ay ugu badanta marka loo eego gobolada kale soomaaliya marka waxaan leeyahay dhalinyaradu hadday u istaagaan oo naf iyo maalba huraan waxaan leeyahay wax weyn baa laga bedeli karaa qabyaaladda hadda jaamacadda gaalkacyo oo kale waxaa ka jiro ayada nidaam la yidhaahdo aadan caraale ayaa ka jiro oo ah in soomaalidu ay dhan ay u yihiin ay mid u yihiin baa ka jiro oo ilmo aadan caraale haa oo loola jeedo ummadda inay hal aabiya hal ooyo un ay leedahay oynan jirin waxaan ay nidaamkan ay ka madax bannaan tahay jaamacaddu ay dhigtaan dhallinyaro ka imaatay magaalada gaalkacyo ee dhanka qeybteeda waqooyi iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba meel kastoo ay joogaan ay ka mid yihiin oy tahay jaamacad halkudhigeeda uu yahay ilmo aadan caraale sida aad ka dareemaysaba dhallinyartaasoo haddana iyagoo ilmo aadan caraale ahaa wacyigelin helay hadda waxaan dhihi karnaa aad qabyaaladda wax weyn baa laga bedeli karaa waana u istaagnayn haddana wacyigelin iyo dhiirigelin baan sii helnay marka wax weyn ayaan ka bedeli karnaa qabyaaladda ka jirta gobolka mudug gobollada kale ee soomaaliyana insha allah inay nagu dayan doonaan baan rajeynaya insha allah aada maasanta nursalaad waxaa jira qabaa'ilo dadku ay farta ku fiiqaan oo ay haddii la si kale loo dhigo la hayb sooco marka bulshada gobolka mudug oo isku jirtaa adinka ka dhalinyaro ahaan bulshada kale ma u diyaarsantihin inaad ka wacyigelisaan hayb sooca in meesha laga saaro
runtii cabdiwaaxdow aada u mahadsan tahay qodobkaasina su-aashaasi waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah horta sidaan ogsoonahay haybsooco waa shay aada u xun qofka markii la hayb soocana horta ummadda soomaaliyeed si guud waa walaalo si guud waa walaalo walaaltinimoay ku wada shaqaystaan meel kastoo ka baxsan soomaaliya laakiin dhibaatada badanaa waxay timaadaa marka gudaha lasoo gala runta qofka walaalkaaga oo shaqo kasta kula garaab taaga canaab kasta kula qaybsanaa markaad tiraahid war adiganiyaho uu reerkaagu waa liitaa runtii waxaad dareemi kartaa colaadu meesha ay gaarayso aad iyo aad u fog marka runtii bulshada in laga wacyigeliyo waa qodob aad iyo aad muhiim u ah dhallinyaro ahaanna runtii aad iyo aad baan ugu talagalnay aan u qorshaysanay khaasatan weliba hadda dhallinyaradan jaamacadda arday kun ku dhowaa dhigato kama jiro nidaam qabaa'ila weli ma jiro arday arday jaamacadda dhexdooda inta yimaada reerkeetaa dhahayo intooda badanna waxaa laga yaabaa nuur iyo hebel iyo inaan isku naqaano laakiin wax ka baxsan laysku aqoon runtii aad iyo aaday muhiim u tahay marka waxa waaye muhiimadeeda ay leedahay ha asaaska jaamacadda kalkudhigeeda waxaa ah jaamacadda sida nuur cali cabdi hore u sheegay ilmo aadan caraale oo macnaheedu yahay nebiyullahi aadan iyaan ka wadanin inta ka sokayso o dhan waa la qariyay dee qofku reerku raba ha noqdo ciddu raba ha noqdo haybtiisa isaga unbaa yaqaana laakiin jaamacadda markuu yimaado waa ina aadan caraale waxaa kaaga muuqanaysaa halkudhiga ay jaamacaddu leedahay dhallinyaro yaradaana hoggaan ugu ah oo arintaas hoggaan ugu ah inay jaamacaddu ay ka madax bannaanaato tusaale ahaan macalinka iyo maamulku waa soo gudbiyeen kelmadaas wanaagsan oo ah ilmo aada caraale ka sugay laakiin fariintaas codda qaadaysa waa dhallinyarada annaga aanu gaarsiina waxaana gaarsiinanaa inaan jaamacadda ka qaadno aan guryihii iyo bulshada geyno runtiina waxaan aad iyo aad ula dagaalanaa oo aad iyo aad uga soo horjeedsanaa qof in la yidhaahdo ree hebelata oo haddana wax looga sheego aada mahadsan tahay khaliif goormay idiin qorshaysan tahay inaad qabataan kulamo dhallinyarada kale aad u qabanaysaan oo aad uga wacyigelineysaan adeegsiga qabaa'ilka
cabdiwaaxidow barnaamijkaas waa noo qorshaysan yahay horena uusa qabo jirin jaamacadda sida og tahay jaamacadda gaalkacyo sanad kasta waxay qabataa barnaamijyo activityo ee bulshada u qabata ayaa jira barnaamijkaas oo barnaamijyada ugu weyn waxaa ka mid ah barnaamijka hidaha iyo dhaqanka jaamacadda waxaa loo qabtaa dhallinyarada guud ahaan gobolka mudug degan baa loo qabtaa waxaa lagu qabtaa waxa weye qof kasta suugaan wuxuu yaqaano wuxuu xirfad yaqaano artist hadduu yaqaano hadduu uu gabayaa yahay hadduu geeraar uu yaqaano wax kasta talent kasta oo qofkaas dhallinyarada ku jira baa loo qabtaa iyadana tinka waa qayb ka mid ah isdhexgalka markii dhallinyaradu ay wada yimaadaan ay ku wada tartamaan suugaan ama waxbarasho ama aqoon ama talent ay ku wada tartamaan waa qayb ka mid ah isdhexgalka taas waa mid socotay awal bulshada aan ku qaban jirnay sanad ilaahay idmin tillaabooyinka ugu horeeya ee aad rabtaan inaad qaadaan oo ah la dagaalanka qabyaaladda gobolka mudug markaad rabtaan inaad qaadaan maxay tahay waxaa idin qorshaysan
cabdiwaaxid aada u mahadsan tahay run ahaantii hadda barnaamijku lectureka inshaalla jaamacaddu ka baxay ardayda jaamacaddana waxay si hufan u gaarsiin doonaan bulshadii ayagana ka wacyigelin doonaan ugu horeyn waxaa noo qorshaysan inaan guryaha annaga aan ku laabanno aan qabyaaladii ka wacyigelinno kadibna aan ka wacyigelinno bulshadii dhammaan gaalkacyo iyo nawaaxigeedaba dhammaanba gobolka mudug inaan qabyaaladii ka wacyigelinno baa noo qorshaysan marka ugu horeyn waa inaan wacyigelintaas samayno oo bulshadii ka wacyigelinno nidaamkan xun oo agahan hayo run ahaantiina soomaaliya ilaa soddon sano ay burbursan tahay waxyaalaha dib u dhigayo ka mid ah marka waa rajaynayaa in aan gaari doonno hadda bisha fasaxa nagu soo dhow waxyaalaha qorshayaashana waxaa ka mid a bisha fasaxa inaan uga faa'iidaysanno inaan nidaamkan qabyaalada ka wacyigelino bulshada marka dhalinyaro jaamacaddu waxay leedahay guddiyihii nidaam bay leedahay marka ururay leedahay marka jaamacadda iyadaa u xulan doonto dadka macnaha markaasi wacyigelinta gaarsiin doono iyadoo loo eegayo habka ay u gaarsiinayaan insha allah aada maadsantaha marka howl la bilaabo waxaa ka hor yimaada caqabado haddii ay idinka hor timaado caqabad barnaamijka in la dagaalanka qabyaaladda maxaa idinkaga meel yaal runtii cabdiwaaxdo su-aashaas waa su-aal aad u wanaagsan waxayna la xiriirtaa su-aashii hore oo ahayd dhallinyaro door intee la eg cagaaraysaa waxa yar tii hore haddaan kusoo xiro su-aashan oo ahayd doorka dhallinyarada ka cagaarta runtii ka jaamacad ahaan ardada jaamacadda iyo dhallinyarada kale oo magaalada degan runtii annaga weliba ka nuursalaad ahaan in badan baan waxaan u baxay dhulka baadiyaha oo diriirta iyo colaaddu ay ka socoto waxaanan ugu tegay dhallinyaro iyo deegaan ay laga helayo boqolaal qof ay ka cabhayaan ay ku nool yihiin waxaana kala hadalnay dee dadku siday ay qabyaaladda iyo dagaalka iyo colaadda saamaynteeda ay isaga yarayn lahaayeen ay nabadda uga qayb qaadan lahaayeen kabacdiina markaas kadib ay ku heli lahaayeen waxbarasho iyo deegaan nabdoon runtii in badanaa safar ugu tegay oo aan aan macnaha ugala hadlay arrintaas aniga iyo dhallinyaro kale oo nawhelisa caqabadihii ugu badnaa caqabadaha ugu badan horta waxa waaye magaalada iyo baadiyuhu horta markii la yidhaahdo baasho colaadda iyo qabyaaladdu wax ku xoog badan tahay baadiyaha baadiyihii horta inaad gaartaa xoogaa waa fahmi kartaa waa safar dheer inaad gashid xoogaa waa caqabada koowaad caqabada labaad safarkaas dheer markaa gashid oo carada aad tagtid haddana dadkii waxaa laga yaabaa sidii aad rabtay inaadan ula kulmin aadan isku helin ama inta ishashaan ay si la raba ay ku dhagaysan waayaan ama aad jawaabta aad isdhehaysa waa kaaga soo baxaysaa mid ka duwan inay kaaga soo baxdo ama howlahoodii inta ku mashquulaan ay u arkaan qof ayaga ka soo horjeeda camal oo yidhaahaan ninkan waa nin iska yimid oo dee dagaal iyo waxaan haysa warkama haysid runtii inaad ka dhaadhicisaa waana ka dhaadhicinay waqti badan waa kala hadalnay waana laka aqbala laakiin juhdi dheer iyo waqti dheer inaga qaadato waana fahmi kartaa safarkaas dheer markaa gashid haddana meeshii dadka ramiigaha weliba iskugu jiro dhallinyarada keliya aad helayn oo deegaanka laga cabaya markaad timaado xoolihii waxa joogaan inaad ugu tegaysid odayaashii iyo kuwa ciidanka ahaa iyo dhallinyaradii marka way adag tahay inaad inaad si guud ula hadashid baa ku qasban tahay inaad dhallinyarada gooni u heshaa xoogaa way adag tahay aada u mahadsan tahay gunaanadkii barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o da ayaan soo gaarnay si kooban maxay tahay fariinta dhallinyarada gobolka mudug aad la wadaagaysaan nuur cali cabdi aan ku hormaro
fariinta aan la wadaagayno dhallinyarada gobolka mudug iyo dhammaanba guud ahaan soomaaliya waxa ay tahay inaan ka hortagno qabyaaladda oo runtii ah nidaam xun oo ku xun diin ahaan iyo dhaqan ahaanba marka waa ognahay maanta horumar baa u soconnaa horumar saa ku gaari karnana ma aha in mataqaanaa qabyaalad aan isticmaalno annagu haddii aan nahay dhallinyarada gobolka mudug fikirka annagu wuxuu yahay in aan gaarno soomaaliya mid ah sida ku gaari karnana waa inaan ka tagnaa nidaamka qabaliga ah ee ku dhisan ka runtii waxaan u hanqaltaagaynaa oo goolka anagu inuu yahay inaan gaarno ummad soomaaliyeed oo midaysan oon gobol iyo waxba lahayn marka fariinta aan diraya waxay tahay in dhammaan qof kasta oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo cuqaasha iyo indhergaradka dhammaantood in loo istaago sidii looga hortegi lahaa nidaamkan qabyaalad qof kastana uu ka soo bilaabo gurigiisa uu gaarsiiya dhammaan ummadda soomaaliyeed
khaliifaye
farinta u diraya dhallinyarada waxa weeye dhallinyarada gobolka mudug joogta waxaa muhiim ah in ay gartaan dhibka ay leedahay qabyaaladda iyo dagaalada soo nonoqda ee mar kasta gobolka kusoo nonoqda in ay tahay wax alqabada koowaad oo hortaagan oo ula tartami waayeen bulshada soomaaliyeed inteeda kale ama qaybaheeda kale waxay ogaanaysaa in dhallinyarada haddii isku duubnaadaan aragtida ay wadaagaan ayaga ay mid noqdaan gacmaha ay isqabsadaan ay u soo jeestaan horumarka gobolkooda in tusaale ay u noqonayaan soomaaliya dhammaantood in tusaale ay u noqonayaan afrika dhammaantood in tusaale ay u noqonayaan dad badan oo nolosha ka niyad jabay ama ka haray ama isdhahayay xal ma imaanayo ama nabad ma imaanayso ama horumar ma la gaarayo dad badan oo dhahayay marka fariinta koowaad aan u diraya dhallinyarada waxa weeye in ay gartaan doorka ay ka yihiin bulshada soomaaliyeed oo ah boqol inay ka yihiin haddana aysan ka dhex muuqan doorka ay lahaayeen
cabdiwaado aad aa mahadsan tahay horta wacyigelinta macnaha fariinteeda anu waxaan u kala diraya saddex qaybood oo ah soomaaliya si guud midaan ugu diraayo iyo midaan dhallinyarada mudug u dirayo iyo midaan dhallinyarada ardada jaamacadda jiyo aan u dirahayo soomaaliya runtii fariinteeda koley v o a meel kasta way ka dhagaysanayaan waxaan leeyahay meel kastoo ay joogaan inay qabyaaladda ay ka madax bannaanaadaan inay ayaga unbaa walaalo ah runtii ani waxaan leeyahay fariintii dadka hore colaadda nagu hogaamin jira haddaad aragteen inaad adiga shaqsiyan ahaantiina inaad go-aan qaadataan ay ka hartaan arrintaas midda labaad oo ah dhallinyarada reer mudug runtii dhallinyarada reer mudug waxaan leeyahay kuley iyaguna waa isxilqaameen inta ka maqan oo isxilqaankaana aan ku jiran waxaan leeyahay inay kusoo biiraan waxaan rabaa ardada jaamacadda runtii ardada jaamacadda aad iyo aaday door muhiima uga cayaareen waxayna u noqdeen gaalkacad sawir wanaagsan tusaale waxaan uga soo qaadan karaa xilligii ay colaaddu socotay jaamacaddan waxaa ku taallaa koley dhanka qorxudhaca waana meesha dagaalka ka socon jira waxay noo jirtaa wax ka yar hal kilomitir maca daalika ardadu waa dhiganaysa xabadda iyadoo dhacaysa ayay dhiganaysa waana arki kartaa derbiyada banaanka mararka qaar waa ku arkaysaa xabadihii ku yaala maca daalika labadii ardo iyagoo ciidankoodii iyo qabiilkii ishaysto baa waxaa imaanaysay labadii dhanba ardada inta iskaga imaato casharka qaataan hameenka xabadda inay u kala hoyanayeen waana dareemi kartaa runtii doorka ay ka cayaareen haddii ayagu dadka ay ku hogaamiyaan intaan ay wadaan waxaad dareemaysaa in laga madax bannaanaan karo arrintaas aaday u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala hayeen nuursalaad maxamed shire khaliif cismaan samatar nuur cali cabdi dhammaan waxaay ka mid yihiin ardada jaamacadda gaalkacyo waxa ay magaalada gaalkacyo kaga qayb galeen barnaamij la dagaalanka qabyaaladda dhallinyarada looga wacyigelinayay waxay marti igu hayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana idinkaga soo jeedinaya magaalada gaalkacyo ismaqal dambe oo xiisa leh
waa hagaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waryahayga cabdiwaaxid macalin saaqa oo barnaamijkaasiina la socodsiinaya markana wararka ugu dambeeya dhanka ciyaarahaan idinku wareejiyo nuur xasan nuur mahadsanid cabdixakiim kooxda manchester city ayaa guuldarro culus kala kulantay xalay kooxda wolverhampton wonders kadib markii iyada oo laba gool ku horkacaysa manchester city ay wolfis ka daba tagtay oo ay saddex gool ugu beddeshay guuldaradaasi waxa ay biday manchester city in ay usoo dhaadhacdo kaalinta saddexaad oo ay hal dhibic hadda ka sarrayso kooxda lester oo booska labaad ku jirta wolvisna waxa ay soo gashay kaalinta shanaad soddon dhibic ayayna hadda leedahay tababaraha kooxda manchester city guardialo oo la weydiiyey in uu weli rajo ka qabo in uu u tartamo horyaalka premier league ingiriiska xilli ciyaareedkan ayaa wax uu sheegay in uusan taasi ka rajo qabin sababo la xiriir guuldarooyinka shanta ah ee xilli ciyaareedkan lasoo gudboonaaday kooxda manchester city waxaa hadda ay afar iyo toban dhibic ka hooseysaa hogaamiyaasha horyaalka ee liverpool liverpool ayaa u muuqata muddo soddon sana ah kadib in horyaalka premier league ingiriiska ay ku guuleysanayso maantana ciyaaro ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa dhici doona kuwooda ugu xiisaha badan waxaa ka mid ah tottenham oo la kulmi doonta caawa kooxda norwich southampton waxay la dheeli doontaa crystal palace banley iyo manchester united ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona lesterna westham ayay is arki doonaan kooxda liverpoolna waxa ay beri la ciyaari doontaa wolpis arsenal iyo chelsea ayaa sidoo kale is arki doona axadda birita ah halka manchester cityna ay la dheeli doonto sheffield united dhinaca suuqa kala iibsiga waxaa ugu waaweyn laacibka zalatan ibrahimovic ayaa dib ugu laabtay kooxdiisii hore ee ic milan waxaana uu saxiixi doonaa heshiis inta ka harsan xilli ciyaareedka haddii uu dhammaystana waxaa heshiiska ka mid ah in uu ku sii dari karo sanad kale ibrahimovic ayaa waxa uu ka tegayaa kooxda galaxy ee dalkan maraykanka horey wuxuu ugu soo ciyaaray kooxo badan oo ay ka mid tahay ic mil waa tahay dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay nuur xasan nuur aynala socodsiinayay wararkaasi ciyaaraha gabagabada idaacadda doornamaynu ku dhownahay markana aynu jaleena dhinaca kaalmaha heesaha iyo weliba codka fanaanada farxiyo fiska
heesta casuumaad iyo fanaanada farxiya fiska iyadoo weliba heestanina uu horay u qaaday cabdalla yuusuf hanuuniye iyada ayaana ugu dambeysa dhegeystayaal idaacadeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa inoo joogay saaxiibkay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe nabadgelyo
عيني قهرقه كعي وما فورها عقيبه الله وما فورها عقيبه